maanta halkan waxaan iskugu imaannay annagoo ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo culimmaa'udiinka aqoon-yahanka saraakiisha waxaan halkaan iskugu imaannay in aan taageerno siddeeddii xildhibaan ee warqadda qoray ee u gudbiyey caalamulduniya oo yidhi hadduu ilaahay kuu diidinay hiiraan waa inay laba gobol noqdaan haddii laba gobol noqon waayaanna waa inay noqdaan hal gobol gobolkii sidiisii hiiraan sidiisii u taagnaanaya warqaddaasaan taageeraynaa waxaan u sheegaynaa caalamka iyo adduunka iyo soomaaliyao dhan codka saliimka oo ka soo baxay oo sideedda xildhibaannada codkaa saliimka oo xalaasha waa inuu hiiraan laba gobol noqdo haddoo waana gobolkiisu ahaado wa waa ku taageersannahay waa nagu hogaaminayaan waa u doorannay waanu ku dooran doonnaa codkaas annaguna waa daba joogna waa ku taageernay maanta xafladdan masuulin ay tahay in aan u muujinno rabitaankeenna oo ah inuu gobolka hiiraan gooni isu istaago asagoo ka dambeeyo siddeeddii goboloo hore oo aan asaga weligii aan farcamin waxaan diyaar u nahay inuu gobolkeenna u gaar u istaago oo haddii ii sheegeen uu noqon waayo laba gobol oo u noqdo gobolka hiiraan